asalaamu calaykum kula wacan akhyaartana dhegaysanaya kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himilo f m waa toddobaadle barnaamijkan waxaana diiradda ku saarnaa dhacdooyinka dhaqaalaha iyo kuwa ganacsiga qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah cabitaanadayda waxay iskugu jiraan sida cambaha mushakalka qumbaha sisinta liinta forlaatada kokakoolada iyo maanta faantada iyo kuwaasna waa gadnaa waa ka ganacsiga cawitaanka laga sameeyey miraha dalka oo kusoo badan ee magaalada muqdisho facebook oo toddobaadkan shan iyo toban jirsaday xilli fadeexooyin badan ay harayeen iyo haweenayda ugu da-da weyn dalka masar oo hantideeda ugu deeqaysa dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa dhanka farsamada barnaamijka waa khaalid khaluudi anigoo maxamed awin ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya mar kale bandhiga dhaqaalaha himil f m
alhaadi herbal hosbital halis weeye cudurkiyo hadduu ku haleelo ordada kaa hayaanto un gurigana aad ka haajirto hagaag aad u qaadan weyso ha hiifin naftaade tala hufan anaa ku hayee horay u gaar alhaadi herbal hosbital isagaa dawooyin harbala oo tayadooda la hubi had iyo jeer kugu dabiibi indhuhu cuduraday haleeli waayaan howlaha adag loo maro kumbiyuutaro hagaag u tilmaamayo koriyo hoos halhal u sheegaya alhaadi baa noo hirgeliyo horay noogu habeeyee inta moog bulshadaydaay hurdada ka toosa oo alhaadi herbal hosbital horay u gaara baabasir intuu halakeeyey hamigooda hoos u dhigay dhegfashanku hayaa hadiga goor alhaadii baa heegan u aho dawooyin herbala oo tayadooda la hubiyey hagaag ugu dabiibi cuduradii haweenka la haro noloshooda habsaamiyey safar inay dibadda ugu heleeshaan hankoodu ahaa alhaadii baa ka haqabtiro dhakhtarada howlkara hagaag uga dabiibaysa heedha u keenay horay u gaar alhaadii herbal hosbital alhaadii herbal hosbital cudurrada uu idinka dabiibayo waxaa ka mid a baabasiirka infekshanka cadawareerka umulsibyaanka dhiigkarka sonkorta yiridka gooryaanada xasaasiyadda cuncunka iyo finanka wejiga dhiciska xoojinta xubinta taranka daweynta waxyaabaha keena minidegdega daweynta hormoonada ragga iyo dumarka dawooyinka loo isticmaalo infekshanada ragga iyo dumarka iyo nerfaha sidoo kale alhaadii herbal waxaad ka helaysan dawooyinka la isku caateeyo kuwa la isku cayiliyo saliidaha timaha bixiya kana ilaaliya go-go-a kareemada la isku qurxiyo iyo saliidda loo isticmaalo bidaarta alhaadii herbal hosbital waxa uu adeegsanayaa altrason color combyuter oo bukaanada laga saarayo uruku jirta xameytida iyo kaadiheesta wuxuu kaloo altrason color combyuter transfational isbitalku u adeegsanayaa fiisitada haweenka iyadoona ay fulinayso tictoresa jamiile cali nuur isbitalku waxa uu leeyahay shebaar casri ah oo lagu daweynayo dhammaan cudurrada dawooyinka uu isbitalku adeegsanayo waa dhir freesh ah oo lagaaga keenay dalalka kale ah hindiya bakistan maleysiya yeman suudaan iyo kenya qaybta koowaad ee alhaadi herbal hosbital waxay ku taallaa waddada labaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha qaybta labaad waxay ku taallaa waddada saddexaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha agagaarka boosteyjada baraawe halka qaybta saddexaad ee isbitalka ay ku taallo dalka bakistan isbitalka waxaa ka howlgala dhaktar axmed cali nuur waxaana idinku soo dhoweynaya deeq cali deeq wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix eber lixal shan toddobaatan iyo toddobo sagaashan iyo kow sideetan iyo shan eber lixal shan sideetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eber lixal shan konton iyo sagaal sideetan iyo sagaal eber toddobo len lixdan sagaashan sagaashan iyo saddex website alhaadi herbal dot com ama alhaadi herbal at gmail dot com
agaag aynu ku bilaabno dhegaystayaal barnaamijka ka ganacsiga cabitaanka lagu iibiyo dhabayaasha muqdisho waa mid ka mid ah noocyada fudud ee ganacsi oo ay fahmeen soomaalida kolkii hore sharaabka inta ugu badan shacabkeenna waxa ay adeegsan jireen midka la soo warshadeeyey balse hadda waxaa aad loo isticmaalaa midhaha ka soo baxa dalkeena sida cambaha babayga muuska liinta karootada sisinta saytuunka iyo noocyo badan oo loo arko in ay ka qayb qaadan karaan kordhinta jirka hareeraha waddooyinka waxaa lagu arkaa dhallinyaro sameynaya cabitaanka noocyadiisa kala gedisan iyaga oo cabitaan ahaan ugu iibiya dadka haddaba ganacsigan ma yahay mid laga samayn karo dhaqaalo fara badan waxaan kala sheekaysanay axmed maxamed maxmuud axmed barafle oo isagoo ka ganacsada sharaabka islamarkaana xarumo ku leh qaybo ka mid ah degmooyinka muqdisho ugu horeyn waxaan weydiiyey goormeeya ayay kuga dhalatay fikradan waxa uu yidhi fikradan ganacsi waxay ugu dhalatay labada kun iyo tobanka labada kun iyo sideedda meelahaas ayay ugu dhalatay sidee ay dabcan kugu suurgashay asaasada xaruntan
asaasadu meeshan waxay igu suurta gashay maasha allah in awal waa iska dhalinyaraa shaqo maanan aqoonin waalidiinteyda iga horeeyana shaqeyn jireen almacluul ani waa bedelay waqti dambaa bedelay ilaa haddana waa aad iyo aadan ugu hamweynaa inaan sii wado
maxay isugu jiraan cabitaanada aad samaysaan cabitaanadayda waxay iskugu jiraan sida cambaha mushakalka qumbaha sisinta liinta forlaatada kokakoolada iyo maanta faantada iyo kuwaasna waa gadnaa
bal waxaad inooga sheekaysaa qab nuucee ayaad ku bilowdeen maasha allah waxaan ku bilaabay ganacsigeyga meeshahoos- meesha ugu hooseysa kuwa aan kasoo bilaabay saan u wada u waday maasha allah tabaaraka allah haddana meeshuu marayn waa ujeedaa sadar maqsu-aal ka dhan indhahaaga kuu macalina waad aragtaa
intii uu ganacsigan jiray eh, ma jiraan wax caqabada aad kala kulantay haa maan kuwa badan waa jiraan sida maaragtay dadku wax naga gato oo macaamiisha ah waxyaabo badana lagala kulmaa isku dabeecad maaha ilaahay dadka kala noocu ka dhigay ninba dabeecadiisaan ku dhaqnaa khaasatan qofka ku imaana wuxuu kule waxaas waxaasisi markaasi sidoo wixii aa u adeegtido tag awey camalaa ugu shubtid isla markii go-aan uu gaaraa waxaan maahana iigu bedelo wax kale isiyuu ku leeyahay waxaa la rabaa adoona xanaaqan wixii inaa u bedeshid aad siisid si mar dambe oo ma uu kugu imaado oo soo qanacsan maalintii kale uu kaaga adeegto marka waxaa jirto qabo badan oo sida maaragtay dadka oo waxba aan rabin ku foodeynayo dad badanaa jiro sidoo kale ayagana ninka la socdo iska foodo badan maasha allah waan u sabirnaa sidii waxa alal waxay ayaga aan rabaan aga- aan aga gadno Waa- maasha allah inta badan waa iska sasabna sasab unbaa ganacsiga meel lagu gaarsiin karaa
waa tahay Eh, waa kuwe eh, dadka ugu badan ee iibsaday ganacsiga noocan ah ma dadka dhallinyarada ah ma dadka waaweyn waa kuwe sida maamooyinka sida dhallinyarada odayaasha wiilasha ganacsigan annaga hadda aan wadno qof khaasa oo naga adeegto misna uu taabanayo ma laha kulli way ka wada siman yihiin ninba qaabkii kuugu imaadaan loogu adeegaa ha yaraado ha weynaado meel dhacaad ha ahaado sal sidii markaas ay rabaanba wax ugu gadaa
Eh, dabcan waxyaabaha ay iibsadaan dadka caadiga ah eh, ugu badan waa maxay horta kow waxaa ka mid ah markii dhinaca een, dadka da-da la- la- la dhaho inta badan waxay gataan biyaha qumbaha waxay leeyihin lafaha iyo wuu u roon yahay een, qumbahana si kuwa ilmaha yarna waxay u badan yihiin sida mushakalka iyo cambaha odayaashana sisantay cabaan maamooyinkana eh, inta badan cambaha waxay ku dhahayn cambaha sokorta badafka noogu badi noo xir na si si beri dambe aan kuugu imaano caruuraan kuu soo dirsanaynaa noo dhaqaalee aan hana ceerinin kastamarkaagaan nahay waxyaabo badanay dhahaan oo inta badan haye haye haye haye baa la dhahaa ma wax ayaga ay diidaan ma marna lama dhaabo laga ilaalsha waxay dhibsadaan
Eh, ganacsiga sidiisu ma sahlana marba caqabad aad la kulmaysaa marna wanaaggii ugu fiicnaa ee aad rajaynaysay aad la kulmaysaa Eh, ganacsi noocaan ah sidee lacag looga samayn karaa bismillaah horta m- marka hore ilaah baa mahad leh een, na soo gaarsiiyey misna nagu dhalay inaan ganacsigan bilaabno heerkan aan gaarsiino waana maasha allah ganacsiga sidiisa buu barakeysan yahay waagii saxaabada waxaa jirta timir iyo biyo iyo maqaar iyo cusbo la gadi jiray si u soo socdaba hadda waxaan joognaa inaan gaadiid wada gadgadno oo dad badan waxaa ka gadno aan joognaa waxaana nagu dhaliyaa waxay tahay ganacsiga in- maasha allah ilaahay baa maaragtay suneeyey nebigaana u duceeyey inta badan waxaa dhihi lahaa dhalinyarada qaarkood ganacsi ha yaraada ha weynaado culeys ma laha ganacsi wuu barakeysan yahay intaa qof bani aadan adi aad toog laheyd waxaa fiican in maaragtay fikradaada aad la imaadid aad ganacsatid qof walaalkaaga intii uu ku garabtaanaan karo aad sasabtid walaalow ila shaqeey saan dhaadhahdid mid ala- mi- mid alal midkaa rabtin aad dhahid walaal shaqada waa kordhiynayna noo imow shaqada waxbaan ka bedelaynaa insha allah sida hadda ay tahay waa ka bedelmaysaa shaqadana aad iyo aad ay u fiican tahay yaan laga caajisin dhammaan asxaabta maaragtay codkayga maqlaysa waxaan leeyahay shaqada inta badan ha lagu dhiirado aad iyo aad ay u fiican tahay waa mid sunnaa rasuulkaana u duceeyey Eh, miraha dalka ka soo gaa sida cambaha liinta iyo waxyaabahaas la halmaala eh, si joogta miyay usoo galaan mise marar qaar un xilli ay leeyihiin maasha allah waa su-aal aad iyo aad u fiican in laisweydiiyana mudan qudaarta inta badan waa go-da laakiin bilahan dambe qudaarta ganacsigeeda waa wuu fiican yahay beerihiina maasha allah waawigii gurnaa hadda biyaha wuu keenay dadka qaarkooda hadda in safar kusoo gelsho annaga meelaha kale kama raadino waa lanoo keenaa gacan labaadaa gadanaa ama gacan saddexaadaan gadanaa bareeskiisana uu iska kuulal yahay laakiin waxaan ugu badbaadnaa waxay tahay gasacyaalkii oo dalalka kale laga soo dhoofin jiray oo n- n- waxaa hadda noogu bedelay wax oo xag ilaahay ka imaado qudaarta dalka ah aad iyo aadan ugu faraxsanaa maasha allah tabaaraka allah
Eh, maalinkii marka dabcan eh, ganacsiga uu jiro kale dhaqaalintee leeg ayaa soo geli kara ganacsigan oo kale maasha allah maasha allah maanta isku celcelis ahaan markii la dhaha intaas intaasa dhaqaal ahaan soo gelaysa ma la dhaho laakiin nolosha way kaafisaa walaalna way kaafisaa wax alaal wixii markaas ilaahay kuu soo hibdiyey oo in ilaahay calafkaaga dhig loogu tirgalin kulli waana soo galaan maasha allah wax maanta aad noo tirkoobsan maaha
Eh, waa tahay marka uu doonayo qof in ganacsigan oo kale uu bilowdo eh, bal siduu ku bilaabi karaa sharaxad guud maasha allah een aad iyo aaday u fiican tahay waa su-aal mudan in la isweydiiyo horta ganacsiga sidiisaba asal awalka hore een saldhigiisa aad iyo aad u adag yahay wejiyo cusubuu kugu soo maraa amana aan kugu soo qaabilayaa een waxaa la rabaa in, in loo adkaysto bisinka loo qabto hadduu bilooyin kaa hormaad bisha kale wuxuu leeyahay waa socdaaya sadaqa iga bixi waa socdaaya ii adkayso waa socdaaya isaldhig een inta badan haddaad u adkaysa weysan waxaa dhehe may ganacsigan ganacsii socdo malaha laakiin in lalaha macal saabirin ha loo sabro iimaankana ilaahay dad ha uu sugo iimaankaagaba hadduu sugan yahay saddex tamire miiskaa saarata way bilaaranaya sidii rasuulka noo sheegay salawaatullahi caleyhi wasalam
Eh, asaasidiisu eh, ganacsigan noocan oo kale ah ma tahay mid qof walba uu ku dhaqaaqi karo
haa waa su-aal aada u fiican ganacsi ma yara mana weyna bilaawgiisa waa hal weynaantiisana waa hal laakiin waxaa layska rabaa in ninka markaa ganacsiga wado oo hooshaas gacanta ku haayo inuu maaragtay u adkaysto uu dhaho alxamdulilaah abaari aaranba ilaahay inuu ku shukriyo ha yaraada ha weynaado kolley meel unbuu gaarayaa waayo ganacsiga waa saa hore kugu sheegaba waa midii rasuulka noo suneeyey oona u duceeyey aad iyo aanu u fiican yahay waxaan dhihi lahaa dhallinyarada oo maaragtay meelaha qaarkood fadhiya xataa ha dhahaano cusbada ugu yar maanta ganacsigeedu wuu fiican yahay sida dharka wuu fiican yahay cabitaanadiiyo iska dhaaf horta haba sheegin wax alaal waxaa maanta uu soo iib geysid misna meel aad la fariisatid maasha allah wuu barakoobayaa
Eh, ugu dambeyn maxaa leedahay dhalinta soomaaliyeed Eh, had iyo jeer iyagu dhaha markaan jaamacadda soo dhammeena shaqo ma helno maxaad kula talinaysaa
maasha allah waa su-aal aada iyo aada u fiican horta dhalinyaro inaynan soomaali ahaan haddaan nahay yarar waaweyn markii la dhaho anaga maanta dhallinyaradeenna maanta maasha allah boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba sagaashan waxaa dhallinyarada ah maasha allah shaqo la-aanta way jirtaa dhallinyaradana jaamacadaha way dhammeeyeen derbiyaalku way fadhiyaan way ku xishoodaan oo lacaga waxay rabaan fooqol cali- aqliya inay ku shaqo bilaabaan laakiin waxaan oran lahaa shaqada xishood ma laha intaa tahriibi lahayd oo hooyay aabba ay kugu dhibtoobi lahaayeen ay ku dhehi lahayen cunuga meeshaas nooga xiran ta lagu geli lahaa maanta waxaa inaad doorbidid kaaga sii fiican inaa shaqaysatid maqaayada ha noqoto dukaamada ha noqdaano carwooyinka ha noqdaano bajaajada ha noqdaano waxaa kaaga sii fiican intaa adi tahriibi lahayd masna shaxaad aa weydii lahayd masna waalidkaaga aa intaa ka tagtad hoolo kale oo qaabdara ah oon ciddaada iyo dadnimadaada u ronin aa qaban laheyd waxaa kaaga sii fiican inaa xataa gaari aa ku dhaqdid meel alle meesha aad markaas aad joogtid waayo horaa loo yidhi shaqaysta shaah buu cabaa ma shaqaysta ma liibaano waxaan dhihi lahaa dhallinyarada walaalahayga mid walba oo codkayga maqlaayo waxaan leeyahay ani waxaan ahay wiil shaqaysto ku degmada madiinana joogo gaar ahaan degmada dharkiinley waxaan leeyahay ani inta badan waxaa dhallinyarada ku bugaabayaa waxay tahay waa sh- shaqada waa shay fiican shaqaysta shaqada sharafay leedahay shaqaysta yaanan derbiyaalkan la fadhiinin yaan la dhihin jaamacadan ka soo baxay Al- in- maasha allah hilmaan hadalku uu ku jiraa waxaa jirto dhallinyaro inta badan aan xishood lahayno oo jaamacado dhameeyo oo shaqaynayo way jirtaa wiil mar dhow noo imaado noola shaqeey waa jiraa jaamacaduu soo bartay marketinuu soo bartay Een, mar labaad hode jaamacadda uu- uu galay haddana injineeruu bartay laba jaamacadood uu isku dhameeyey saas ay tahana shaqo ma hayo inta badan shaqooyinka waxaa lagu dhahaabanyo qoloma kasoo jeeda ay qababacdaas intaa galahe- laheeda waalida wax ku soo baray waxaan dhihi lahaa dhallinyarada ilaahigiina aamina dalkiina aamina waalidiintiina ka duceysta maanta meesha konton kun a kasoo helaysad waalidkii hadday eberka ahaa waxbuu anfacayaa wax walba ay iskaga bixin karaan dhallinyarada walaalahayga aadka u da'yar waxaan leeyahay yaa laga caajisan shaqada aad iyo aaday u fiican tahay shaqaystaha sharaf leh الفجر الباسم قادم hooddi hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay duufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsii khayr allaha ku siiya aaba waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga caruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mayey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa alashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshada xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taalaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshada xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabbo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم markaan dhegaystayaal waa xubinta wararka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee barnaamijka facebook ayaa toddobaadkan jirsaday shan iyo toban sano xilli fadeexooyin badan ay hareeyeen muddo shan iyo toban sano ah shabakadda facebooka waxay ku noqotay midda ugu badan ee lagu xiriiro caalamka oo dhan waxaana ninka sameeyey uu noqday bilyaneer iyadoo shabakaddan ay isticmaalaan in ka badan laba dhibic shan bilyan oo qofood inkastoo dadka adeegsada facebooka ay sii kordhayaan haddana sanadkii labada kun toban iyo sideedda waxa uu shabakadda u ahaa sanad aanan wanaagsanayn marka loo fiiriyo fadeexadaha lasoo darsay sanadkii lasoo dhaafay facebooka waxaa hareeyey fadeexooyin badan oo la xiriiray xoogo ku saabsan macaamiisha oo la baahiyey waxaa ugu caansan fadeexaddii cambridge analytica waxay tani keentay in mark zuckerberg oo ah ninka aasaasay islamarkaana leh shabakadda uu hortagay koongareska maraykanka iyo baarlamaanka yurubba maamulka shabakadda waxa uu qiray dhammaan khaladaadka dhacay sanadihii lasoo dhaafay waxaana xusid mudan in aysan fadeexadaha si weyn u saameyn shirkadda marka la fiiriyo xogaha iyo tirokoobyada la hayo sida ay tilmaameen wargeysyada metro iyo independenti ee dalka ingiriiska ka soo baxa dad badan ayaa qiray in facebooka uu sameeyey kacaan dhinaca xiriirka bulshada ah oo wax badan sahlay in ka badan laba dhibic toddoba bilyan oo qofood ayaa adeegsada mid ka mid ah barnaamijyada facebooka leeyahay sida facebook instagram whatsapp iyo wixii la mid ah dadkaasi waxay ka mid yihiin afar dhibic laba bilyan oo qofood oo heli kara internet sanadkii labada kun toban iyo sideedda saddexdii bilood ee ugu dambeysay faa'iidooyinka facebooka waxay gaareen laba dhibic sideed bilyan oo doolar waa koror dhan soddon boqolkiiba marka loo fiiriyo sanadkii labada kun toban iyo toddobada haweeneyda ugu daada weyn masar ayaa hantideeda ugu deeqday dalkaasi haweeneyda ugu daada weyn dalka masar ayaa go'aansatay in ay dhammaan hantideeda ugu deeqdo sanduuq lagu taageero dhaqaalaha masar si loo gudbo duruufaha adag ee dalkaasi uu marayo islamarkaana loo taageero cadaaladda bulshada fahiima cali ibraahim oo ka qayb gashay barnaamij telefishin ayaa sheegtay in ay ka mid tahay dadka dhashay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo tobankii waxayna ahayd beeraley tan iyo xilligaasi waxay xustay haweeneyda in ay u soo joogtay waayihii boqoradii faaruuq fu'aad madaxweyneyaashii jamaal cabdinaasir iyo maxamed najiib waxay codsatay haweeneyda in laga aqbalo in hantideeda ugu deeq sanduuqa lagu kabo dhaqaalaha dowladda islamarkaana loo oggolaado in ay la kulanto madaxweyne cabdilfataax al siisi haweeneyda oo boqol iyo shan jir ah ayaa intaasi raacisay in ay dhashay laba wiil iyo shan gabdhood oo aanan hadal ku soo celin sida uu qoray wargeyska alfajri wiilka haweeneydan ayaa tilmaamay in hooyadii ayayo ay u tahay afartan iyo laba qofood oo isugu jira dhakhaatiir injineero iyo beeraley isaga oo xusay in fahiima ay iibisay dhammaan guryaha ay ku jiraan oo ay hadda ku nool yihiin
ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himila f m ayaad ka dhagaysanaysaan inta aynu ku kulmi doono dhegaystayaal barnaamijkan ka lamid ah waa toddobaadka soo aadan nabadgelay saaxiibyaal